markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya cashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandorey
kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idin haya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caasho noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horeeya waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan baa layidhi daadahiyaasha barnaamijka tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baa layidhi dhammaan reer warsame jaamac iyo dhammaan reer daahir suule iyo dhammaan reer awsulu bare iyo hooyo cambaro cabdi xasan hooyo xaliimo yuusuf ganey hooyo xaliimo awsulo bare hooyo saciido sheekh aadan aabidaahir suley shukri warsame jaamac iyo caruurteeda khadra warsame jaamac iyo caruurteeda dahabo warsame jaamac saygeeda iyo caruurteeda baa layidhi iyo malyuun shukri cabdulle iyo saygeeda iyo caruurtooda sahro maxamed cabdulaahi iyo saygeeda iyo caruurtooda xamdi cabdi ciiro iyo suleymaan sheekh xasan injineerka ayaa lagu naanaysaa dadkani waxay kala joogaan baa layidhi ethoobiya iyo soomaaliya iyo kenya waxaanay tahaniyad dhalasho oo farxad leh halkan uga marinayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi fartaiyo waa faraska iyo geeyadana waa lasoo raaciy waa tahay mubaarak leyl warsame jaamac iyo marwadiisa baa layidhi qaaliga ah maariya daahir suuley oo wiil gu dhashay magaalada gaarisa sideedii bishan aanu ku jirno maarso ee sanadka laba kun laba iyo labaatan wiilka waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin mubaarak leyl warsame ducada waa xaggeena baa layidhi soo weyno ayaan leenahay oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin jawaahir cusmaan caraale eedo nadiifo cusmaan caraale iyo eedo xaawo cusmaan caraale ayo aamino nuur muuse iyo nafiise yaasin cusmaan iyo maxamed yaasin cusmaan cabdirasaaq yaasin cusmaan caraale xasan mire cusmaan dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo gaarsiinayaan cusmaan yaasin cusmaan iyo fatxi jaamaca maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada boosaaso waxaanay leeyihiin isku waara ee banaheeda kala siiya owlaad qeyr qabta aamiin heesta ugu horeysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan usoo qabanaynana ibraahim waa heestal ku dhageedu yahay wahay taladii waa codka fanaanada codka dahabiga leh ee faadimo cabdulaahi kaahin mandeeq
si weyn uga hesheen ayaan filayaa codkaasi iyo erayada muggaleh ee ku lamaanaa ibraahim mar kale iyo dhinacii dhambaalada dhambaalkan wuxuu noogu yimid habaryaro firdowso sheekh aadan nuur iyo habaryaro xabiibo macalin shukri aadan xaaji xaawo sheekh aadan iyo abti cabdalla sheekh aadan iyo abti maxamed sheekh aadan iyo eedooyin khadiijo cali cabdi xabiibo cali cabdi muslimo cali cabdi sacdiyo cali cabdi saliimo cali cabdi maryama cali cabdi iyo faadumo cali cabdi xakiimo cali cabdi adeero daa'uud cali cabdi cabdifatax cali cabdi sowda macalin xuseen iyo awowe nuur sanay iyo ayn xaawo aadan khadiijo nuur aamino nuur faadumo nuur ruum bilo nuur maa'ido maxamed cabdi iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdi cali dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin inay taaniyad farxadle ay gaarsiiyaan aabe xasan cali cabdi iyo hooyo sacdiyo sheekh aadan nuur oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena gabadhaas allah ka dhiga tii soo weynaato waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta dhambaalkan waxaa la yidhi waa tahniyad meher dadka dirayana waxaa ugu horeysa hooyo caayisha cali safiye nuur axmed ayaa sidoo kale ku jirta tima nuur axmed ramlah nuur axmed iyo fawsiyah nuur axmed jija simba maxamed iyo qaasim nuur axmed iyo sacdiye abuukar maxamed aamine abuukar maxamed iyo abti sheekhuna cali waxay dhammaantood tahaniyad aroos u dirayaan ahlaam nuur axmed iyo zoojkeeda baa la yiri cabdinaasir cali cabdulqaadir oo meherkoodu ka dhacay baraawe waxay leeyihiin allah ka dhiga meherkaasi midkii idin horseeda guur loo ayo oo owlaad baariyana lagu kala helo aamiin lambaalkana waxa uu noogu yimid maxamed cabdishakuur cusmaan iyo bahjo cabdishakuur cusmaan cusmaan faarax cusmaan zakariya faarax cusmaan iyo cumar aadan maxamed iyo cabdulaahi maxamed cali iyo aamina cabdulaahi jaamac iyo faadumo cabdulaahi jaamac muna cabdulaahi jaamac iyo sacdiya cabdulaahi jaamac iyo cabdinaasir maxamed cali dhammaana waxa ay dadkaasi jeceliin inay taanid gaarsiiyaan cusmaan yaasiin iyo fatxi jaamac maxamed oo arooskooda uu ka dhacay boosaaso ooay leeyihiin arooskiina aamin heesta labaadeen dhegeystayaashan uusoo qabanayna waa wc codadkii faadumo qaasin iyo maxamed aweys gedow siiye dhafka siiye dhaxda iigu soo dhege
waxaa taaniyada nadiraya baa layiri dadka kale ah cabdinaasir maxamuud xirsi iyo jaamac maxamuud iraad aydhiin xasan iyo xamse xaaji karaama iyo yuusuf cabdi xodey siciid maxamed gamaadiid iyo cabdinaasir sheekh maxamuud giire iyo ramadaan qorane xuseen boor iyo mubaarig cumar muuse gelin iyo maxamuud cabdi goodir iyo yaxye sarcad sheekh xuseen baa layiri iyo faadumo sahra macalim iyo xamda maxamed faarax iyo xaawo aadan kulmiye dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahniyad aroos oo farxad la hawada u marinayaan injineer siciid ismaaciil jaamac iyo saynab maxamed cabdi oo arooskoodu ka qabsoomay baa layiri magaalada muqdisho ducada waa xaggiina baa layiri arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayo heesta saddexaad ee barnaamijkaan idinku hayna toddobaadkana dhegaystayaal waa heesta halku dhageedu yahay waraf iyo shimbiro war isuma hayaan waa fanaanka codka dahabigaa leh xasan aadan samatar
weheladaha xumaynin jacaylkii wana hawiiqin ayaa dhawad baan is idhi warwariyo walaac baan naftaydii wadaago wacadkiina maan furin haddana talo wareegte waya aragnimalaanayba waya aragnimala'anayba warwariyo walaac baan naftaydii wadaago wacadkiina maan furin haddana talo wareegte waya aragnimalaanayba waya aragnimalaanayba warafiyo shimbiri warafiyo shimbiri warisuma hayaan waya aragnimalaanayba waya aragnimalaanayba wadaamihii bay la go'ay wadaartay karkaaradii walwalka cabaanis idhi wadaamihii bay la go'ay wadaartay karkaaradii qabsaday wax darow waxaa i qabsaday wax darow waxaa i qabsaday wax darow waxaa i qabsaday wax darow waxaa i qabsaday wax darow waxaa i qabsaday wax darow waxaa i qabsaday wax darow waxaa i qabsaday wax darow jacaylkii ma wayday wadiiqa ilumise wacadkiina maan furin haddana talo wareegte waya aragnimalaanayba waya aragnimalaanayba jacaylkii ma wayday wadiiqa ilumise wacadkiina maan furin haddana talo wareegte waya aragnimalaanayba waya aragnimalaanayba warafiyo shimbiri warafiyo shimbiri warisumahaya waya aragnimalaanayba waya aragnimalaanayba warafiyo shimbiri warafiyo shimbiri warisumahaya waya aragnimalaanayba waya aragnimalaanayba